الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال كتاب الجهاد جهاد يا أيوب أبيهين dagaalkii iyo gaaladii lagu qaadayey gaalada jihaadkii iyo gaaladii lagu dagaalkii lagu qaadayey gaalada ayuu kitaab yahay ayuu halka sheeku inooga hadlayaa jihaad waa uhiilinta diinta islaamka loogu hiiliyo af iyo adinba iyo la dagaalanka cadowga ku soo gudba xadgudbaya dadka muslimiinta ah marka uu sidaa yahay aljihaad fii sabiili illaah jihaadka iyo dagaalka loo galayo ilaahay diintiisa iyo kelimadiisa koryeelkeeda waxaa diintaanu ku tilmaamatay dirwatu salaami lislaam inuu yahay islaamka kuruskiisa weliba baarka ugu sarreeyay inuu yahay acmaasha la qabto kuwa ugu fadliga badan ayuu ku jiraa maxaa yeelay waa mid islaamkii iyo diintii lagu koryeelayo waa mid lagu ilaalinayo oo baydadii iyo kuddii muslimiinta iyo rugtoodii lagu ilaalinayo maadaama uu sidaa yahay oo qiimaha weyn islaamka uu ku leeyahay si uu midhihiisa u dhaliyo loogana helo wixii loogu talagalay shuruud iyo dawaabid buu leeyahay waxyaalaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah salaaxu niya qofka niyadiisu inay haagsan tahay ay toosan tahay maadaama uu nafdiisii bixinayo oo maalkiisii bixinayo wuxuu u bixinayo u jihaadayo u dagaalamaya waa inay tahay ilaahay kelmaddiisa koryeelkeeda iyo hirgelinta diintiisa nabigeena sala allahu calayhi wasalam ayaa inoo sheegay dad fara badan oo dagaalamaya oo ujeeddooyin kala duwan u dagaalamaya keebaa ilaahay jidhkiisa ku sugan ayaa la yidhi nabigeenu sala allahu calayhi wasalam xadiidka saxiixa wuxu uhi man qaatala litakuuna kelimatullahi iyo alculya fahuwa fii sabiili illah qofka u dagaalama ee u dilida ee u dhiidhiya ilaahay kelmaddiisu inay kor noqoto kaas ayaa ilaahay jidhkiisa ku sugan sida waajibaadka kale ee diinteennu ina fartay hadday tahay mid qof laga doonayo iyo hadday tahay dee mid ummadda oo dhan laga wada doonayaba istidaaco iyo awood in loo shardiyo jihaadkana waxa laga maarmaana in awood ay u leeyihiin dadka muslimiinta ay markay la jihaadayaan cadowga inay la dagaalamaan oo muslimiinta uma banaana cadowgooda inay la dagaalamaan haddii aanay awood u lahayn muslimiintu midaamo maaha waa ka ilaahay leeya waaciduu lahum ma stadactum min quwa ilaahay waxaa awoodaan u diyaarsadee awooda baa ilaahay yidhi macnaa inuu talagal iyo takhdiid iyo wax la iskaga celiyaa ay jiraan iyo awoodi waynu hallaa ka fahmaynaa waa in masaalixda iyo mafaasidda la ilaaliyaa waxaa shareecadan islaamkuba u timi in wixii masaalixa iyo danaahee dadka muslimiinta iyo wanaag ay leeyihin in la xaqiijiyo in wixii mafaasidee xumaanana la reebo in wixii maslaxo ah intii la soo jiidi karo la jido wixii mafsadiyo xumaanana intii la yarayn karo la yareeyo markaa jihaad dee waxaa loo sharciyaa ilaahay kelmaddiisa koryeelkeeda ma bannaano markaa jihaad ay ka dhalanaysa ilaahay kelmaddiisii iyo diintiisii in hoos loo dhigo iyo dadka muslimiinta in la waxyeelayo cagta hoosteeda la geliyo jihaad ay ka dhalanaysaa ma bannaana culamada muslimiinta ka mida baa wuxu uhi xadiidku wuxuu akhriju lmushrikiina min jasiirati alcarab ka saara iminkana soo geliya bay noqotayoo dee xabad yar baa inta meel bif lagaga siiyo ayay dabeetana isku soo wada shubayaanay dabka ku soo wada odhanaya marka miyaad ka saartay mise waad soo gelisay waxa maanta dadka muslimiinta weylaadka baday ee maanta dhulkii muslimiinta ahaa ay markaa qaxa iyo dhiigga iyo burburka iyo baaba uga soconaya waxa weeye dagaal aanay awoodu lahayn ayaa la geliyey waxaan maslaxadiisa iyo waxa xaqiijinaya aan la eegin mafsado iyo waxa ka dhalanaya aan la eegin ayaa la geliyey dabeetana dhibta aynu arkayne maanta caalamulislaami iyo dhulkoodii ka taagan ee lagu xaraashaday ayaa ka dhalatay waxaa laga maarmaan ah in wilaaye iyo mas-uuliyad iyo imaam uu jiro dadku ay u soo noqdaan ay ka tala qaataan arrimaha qiimeeya arrimaha muslimiinta eega waa inuu jiraa haddii mid waliba halkuu doono uu ka dhaqaaqo haddii koox yaroo waliba halkay doonto raayo iyo calan ay ka taagato taa macnaheedu wuxuu noqonayaa in waxaa ka xasilaa burbur iyo baaba unu noqdo sidaa maanta aynu arkayno nabigeenu sala allahu alayh wasalam xadiidka saxiixa wuxu uhi inamaa jucila inama alimaamu junna imaamku waa gaashaan dabadii iyo hoostiisa lagu dagaalamo isaga wax la yskaga ilaaliyo hadduu dee ilaahay cabsidiisa barayo cadaalad sameeya ajir buu leeyahy haddii dee wax kala u barana waxaasi isaga ayuu ka yimid marka waa lagama maarmaan waa inay jirto ummad yacni ku qanacsan jihaadkan iyo dagaalkan oo harsanaysa hadduusan noqdo uun ujeeddada jihaadka wa sidaa maanta taagan qofkan inuu dhinto uun mashaqo iyo dhibaatana inuu sameeyo un ay muhiimadiisu noqotoiyo miidaamo un hadduu noqdo kaasi jihaadkii ay diintu ka hadlaysay ma noqonayo waanu inoo sheegi doonaa sheekhu bal shuruudiisi iyo arrimo kaloo gaarana wuu inoo sheegi doonaa marka kitaabuljihaadi jihaadkii ayuu kitaab yahay aayaad fara badan ayaa ka hadlaya dadka muslimiinta ah markii hore ee nebi maxamed la soo saaray ee ay yaraayeen ee ay maka joogeen jihaad iyo dagaal looma ogolayn markii ay gacmihiina laabo salaada ogaba la lahaa markii ay laakiin madiine u hijroodeen bays iyo xarun ay heleen tiradoodii ay badatay cadowgii inay muqaawameeyaan ay suurtagal u noqotay ayaa dabeetana loo ogolaaday oo loo fasaxay inay jihaadaan oy dagaalamaan marka aayado badan baa ilaahay uu ku baryaya kutiba calaykum alqitaalu waqaatilu lmushrikiina kaaba la dagaalama markaa mushrikiinta iyagoo dhan umirtu an uqaatila nasa xataa yaquluu laa ilaha illa allah markaa wuxu uhi sheekhu wa jihaadku fardu kifaayatin waa fardulkifaaya ilaa yuxiita alcaduwu binaa cadowgu inuu ina hareereeyuu isweer inaga qabto mooyaane fayasiiru farda caynin fardulcayn ayuu noqonayaa wa yuqaatalu ahlu ridda kuwa ridoobay waa lala dagaalamayaa qabla ahli lxarbi ayaa lala dagaalami muqbiliina iyagoo soo jeeda wa mudbiriina iyagoo sii jeeda walaa yuqbalu minhum lagana aqbali maayo ila alislaam agu saybo islaamnimo iyo seef mooyaane wakada ahlulxarbi qoladii ahluxarbigaynu dagaalamaynana waa la mid ilaa an kaana lahum kitaabun kitaab inuu sugnaaday ow shubhatu kitaabin ama kitaabu shubhadiiy wax shabaha inuu sugnaaday mooyaane waxaa sheekhu leeyahy raxima llahu tacaala huwa jihaadku fardu kifaayatin kifaaye faralkeed weeye horta waa faral waana fardulkifaayo oo faral iska kaafira weeye dadka muslimiinta in ku filani haddii ay dagaalamaan sanad kasta waxa weeye faralkii waa ka dhacayaa intii kale iyagana waa ku filan yahay marka huwa fardu kifaaya sanad kasta inaanay dadka leano haddii aanay markaa dee fardulcayn laga dhigi lahaa noloshuba dee may toosnaateen oo dee degaanunbaa lagu jiri lahaa إلهي بأن لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكل وعد الله الحسنى مس النبى إلى كوا فريسي المؤمنين إيه كوا دباطة صاحب كان هين إيه كوا جهادي إلهي تلقي سمال قولي نبدو ذلك جهادي مس النبى ilaahay kuwa mujaahidiin dee maalkooda iyo naftoodaba ku jihaadaya kuwa fadhiyo darajo ayaa ilaahay dheerasiiyey mid kastabana ilaahay wanaag ayuu u ballan qaaday markaa labadii kii dagaalamayay kuwii fadhiyeyba wanaag baa ilaahay u ballan qaaday inay kala fadli badan yihiin unbuu sheegay markaa inaanu fardulcayn hayne fardulkifaaye ah ayuu tilmaamayaa waa jihaadkii dalabkee markaa dee gaalada halkeeda lagu raadsanayey ilaa an yuxiida alcaduwu binaa cadowgu inuu isgu eriya ina hareereeyo mooyaane ama beled bilaada muslimiinta ka mida qabsado mooyaane fayasiiru farda caynin fardulcayn buu markaa qof walba uu ku noqonayaa cidda markaa halkaa degan iyo ciddii ku soo dhow ilaa intay ku filaanayaan fardulcayn ayuu ku noqonayaa wayuqaatalu waa lala dagaalamaya waa lala dirirayaa ahlu riddati riddada iyo gaalowga kuwii ehelka ahaa ee ridoobeediinta ka baxay qabla ahlilxarbi gaalada kale ee asliyiinta ah ee dagaalku inaga dhexeeya intaan lala diririn ayaa kuwan horto lala dirirayaa liannahu kuwan ama riddada waxaa layahaa gaalnimada noocyadeeda ugu xun kuwan markaa muslimiinta ahaa ee musiga ku dhex jiray ee halka joogay ee dabeetana ka baxay ee laga yaabo markaa dee cawraadkii muslimiinta inay og yihiin oo dhib fara badan ay u geystaan ayaa laga horraysiinayaa kuwa ahlu xarbiga dagaalkooda waana kuwii dee sakada diiday abubakar oo kale dee uu markaa kula diriray ee u lahaa wallaahi sakadiiyo salaada kala gelayo waa la dirirayaa qofka xarig yar ama uu xar yaru nebi maxamed u diidu dhiibi jiray diida waa la dagaalamay oo kilaasaa kula dagaalamay sidee loola dagaalamayaa wayuqaataluuna muqbiliina wa mudbiriin mar hadday murtadiin yihiin iyagoo soo jeedo oo dagaalla ku jira iyo iyagoo sii cararayo oo daba jeediya waa loola diriri walaa yuqbalu minhum lagana aqbali maayo ilalislaamu islaamnimo ayuunbaa laga aqbalayaa inay soo islaamaan unbaa laga aqbalay awi sayfu ama sayfunbaa yuqtaluuna lagu dili walaa yuqbaluuna minhu ila alislaam awi sayfu mooya laga aqbali maayo ilaa sayftu halkaa ma hoosegi karto awi sayfu ayaa yuqtaluna baad ra ama sayf ayaa lagu dili labadaa wax ka dhexeeya ma jiro wakadaa saasoo kalea loola dirirayaa ahlulxarbi dadka ahlu xarbiga ah ee gaalada ah ee ayn dagaalamayno gaalada muxaaribiinta ah ee aan dagaalamaynana sidaasaa loola dirirayaa iyagoo sii jeeda iyo iyagoo markaa soo jeedaba waa lala dirirayaa waxaan islaamnimo ahayn iyo markaa in la laayo mooyo wax kale laga aqbali maayo ilaa an kaana lahum kitaabun inuu kitaabu sugnaado inu kitaab yihiin oo yahuud iyo nasaare yihiin mooyaane ow shubhatu kitaabin ama kitaab yacni shubhadiiyo wax shabaahinay leeyihin mooy qolada majuusa la idhaayoo kale ayaa waxay fuqaadu odhan jireen shubhatu kitaab bay leeyihin oo kitaab baa loo soo dejiyo oo laga kor yeelay markaa jizyada ahlu kitaabkiiyo majuusa laga qaadaa markaa kuwaas ayagu ahlu kitaabka ama shubhatu kitaab kale hadday jizye iyo gibir ogolaadaan ayaga diintoodasaa lagu daynayaayo waxaa laga qaadayaa jizyada iyo gibirkaasaa laga qaadayaa laakiin kuwa aan ahlulkitaab ama shubhatu kitaab ahaa lahayn ima alislaamu wa ima alqatlu waa islaamnimo iyo dib waxba ka udhexeeyaan wayafcalu limaamu imaamku wuxuu ku samayn maa fiihi laxadu lana waxay ka dheer dabada inoogu sugan yahay fii kaamilin gaal kaamil ah walow himana oday weynba ha ahaadeen aw laa ra'ya low ra'yiba yuun ahaanin aw catiiqa dimniyin ama mid dhimi midu xoreeyaba ha ahaadeen wuxuu door qaadanayaa min manin inuu iska sii daayo wa fidaayin iyo furasho wa qaslin iyo dilid wa irqaaqin iyo addoommayn fain khafiya laxadu kii dheelda badna hadduu ka qarsoomana xabasa waa xidhaya xataa yudhara intuu ka muuqanayo wanaaqisu yariqu kii aan isagu buuxini yariqu wuxuu ku addoommoobayaa bilasri qafaalashada ayuu ku addoommoobayaa waxau yihi sheekhu wayafcalu limaamu imaamka muslimiintu wuxuu samaynayaa maa fiihi laxadu lanaa waxa ay ka dheebta badan iyo arrinta fiican inoogu sugan tahay fii kaamilin fii asiirin kaamilin maxbuus kaamilahoo dhammaystiran muxuu ku dhammaystiran yahay wuxuu ku dhammaystiran yahay qaangaar iyo caqli iyo labnimo iyo xornimo maxbuuskii la soo qabtay ee gaalada laga soo qabtay ee qaangaarka ee caqliga lahaa ee laba ee xorta ahaa imaamku uwa muslimiintu wuxuu samaynayaa u door leeyahay shayga uu ka dheebda badan inoogu sugan yahay walow himan haba ahaado oday alhimu alharamu lkabiir washaykhu lfaani waxaa la yidhahdaa odayga gaboobay oday gaboobayba ha ahaado aw laa ra'ya lahu ama mid ra'yiba le yuu ahaanin oo ra'yiyo taliya arrin ku hadhayba yuu ahaanin ow catiiqa dimmiyin ama mid dhimi ahoo kuwii aan jizyada ka qaadaynay miduu xoreeyeyba ha ahaadee waxa u door qaadanayaa shayga dheebdaba axadka iyo dheebadnaantu aynoogu sugan tahay haddaan muslimiinta oo min manin inuu iska sii daayoah hadduu arka sida sumcadda iyo sharafda iyo islaamka u wanaagsanayta in la iska sii daayo oo ay iska soo islaamayaan markaasoo sumcad wanaagsan ay laga mudanaya waa la iska sii dayn waa fidaayin furasho lagu furto oo lagu bedesho dad ay naga haystaan oo ay qafaasheen ama xoolo wa qatlin iyo layn wa irqaaqin iyo addoommayn saddexdaa hadba afartaa shay almanu waalfidaa waalqatlu waalirqaaq kii uu yidhaahdo wuu inoo dheef badan yahay ayuu samaynayaa fain khafiya hadduu ka qarsooana xadu hadda kii inoo dheefda badnaabaa ka qarsoomay oo afartii xaaladood waa u kala muuqan waaye kii inoo wanaagsana xabasa wuu xidhay xataa yadhar inta u ka muuqanay waaba horta inoo xidhaba odhan aan ka fikirnayn wanaaqisu isagu kii dhintaa muxuu ku dhibaya yaraan wuxuu ku dhibaya waali waa ruux dumar oo lab baanu ahayn waa addoon oo xor baanu ahayn yariqu bilasri isagu qabaalashadaa la soo qabaashay bu isagu addoonku noqonaya oo addoommada markaa dee dadkii khanimiinta ay khaniimisa loo qaybiyu noqonaya walaa jihaada jihaad calaa naaqisin mid naaqisa korkii maani wa kaafirin gaal korkii maani wakayri mustatiicin iyo kii aan garayni ilaa likhawfin ilaa likhawfi ariiqin wadda ka cabsishadeed min kufaarin uga cabsanaya walusuusin tuug mooyaane wayuctabaru idnu rabbi dayni lxaali waxaa la ictibaarinayaa idanka iyo ogolaanshaha kii daynta ku lahaa dayntii alxaali ee xaalada ahayd ee hadda la rabay fii safarin musilin mid hoodana safarkii wal-abaweyni lmuslimayni labada aabbe ee muslimiinta idankooda ayaa la ictibaaray fii makuufin dagaalkii markaa makuufka ahaayee cabsida lahaa waxau sheekhu raxima allahu tacaala walaa jihaada calaa naaqisin mid naaqisa oo dhiman oo arrimaha aan soo sheegnay ku naaqis ah isaga jihaad laguma leh oo yaraankii naaqusku ahaa waalikii naaqusku ahaa yacni addoonnimo kii naaqusku ahaa dacfi yacni sida dumarka oo kalea kii naaqusku ahaa jihaad laguma leh waqaabilin walaa calaa qaabilin gaalna isagana dagaal laguma laho dee waaba kuwaynu la diriraynay laakiin dee inuu islaamo oo u jihaadabaa loogu yeedhayaa ma la kaashan kar ahaayo waa taynu dirdi kale ogsa in la kaashan karo haddii aanay dee qof markaa ra'yigiisa iyo niyadiisu muslimiinta wanaagsan dee ayuu yahay haddii markaa dee kuwanaynu wadanno iyo kuwa kale hadday israacaan oo xaggama ka soo jeesta markaynu isqabsanno haddii aanay de markaa inaga fara badanaynin oonay ina dhibaataynaynin wa hayri mustadiicin walaalaa hayri mustadiicin midaan karaynin isagana dagaalkii jihaadkii laguma leh kii xanuunsanayey kii markaa laangaraha ahaa kii markaa dee xubnaha goonaa kii markaa dee curyaanka ahaa kii waxyaalihii markaa dee cudurdaarkii xajka uu ku sugnaa jihaad laguma leh qofkii shaksiga habaa istidaaco loo shardinayaa waxyaalahay diintu ina farto o dhan istidaacadaasaa loo shardiyaa ummadii dhammaydna miyaan istidaaco loo shardiyin markaa mar haddii shaksigiisa caloosha ummaddiina isaaciyo awood inay jihaadkiiyo dagaalkii u leedahay baa iyana shardi u ah haddaanay isaacada iyo awoodda aanay haynooni karaynin bal xataa kutubteen iyo qawaacid ulfiqiyana waxaa ku sugan in xataa dee heshiis lala geli karo in xataa xoolaa la yska siin karo gaalada si aanay ku waxyeelaynin mar haddaanay iska celin karaynin ilaa likhawfin yacni waa kii aan awoodaynin laguma le jihaad iyo dagaal ilaa likhawfi طariiqin waddo ka cabshadeed min kufaarin walusuus inuu uga cabsan mooyaane waxaan u kari waayey inay tahay karid la-aantiisu inay tahay cabsi uu waddada uga cabsanaya gaalo iyo tuug mooyaane dee jihaadkii markaa waa ku waajibaya leannahu jihaadku dee waa yacni waxa ku sugan makhaadir iyo dhibaatooyin baa ku sugan wax ka weyn waxaad markaa gaal iyo tuug waddadiisu kaa taaga dee wax ka weyn oo khatar ayaa ku sugan marka walaa calaa hayri mustadiicin ilaa in kaana cadamu istidaacatihi inay tahay likhawfi ariiqin waddo ka cabsishadeed min kubaarin uga cabsan walusuusin iyo tuug uga cabsan mooyaane wa yuctabaru waxaa kaloo la ictibaarinayaa oo laga maarmaan ah idnu rabi dayni lxaali dayntii xaalada ahaydee hadda lagaa rabay kii lahaa inuu idan looga helo fii safarin musirin mid hodana safarkii uu jihaad iyo wax kale u safrayo qofka haddii dayn lagu leeyahay dayntaasina ay xaalato ama hadda mid laga doonayo tahay isaguna muusir yahay oo qof bixin karaya uu yahay hadduu jihaad u safrayo hadduu xaj u safrayo hadduu waxbarasho u safrayo hadduu khuruuj u baxayo mid walba waxaa la shardiyaa ciddii dayntaa ku lahayd inay idanto oo ay u oggolaato hadduu idhaha mayayga ma bixi kartid waxayoad isiisa mooyaane ma bixi kartid jihaadkaaguna jihaad noqon maayo xajkaaguna xaj noqon maayo khuruujkaaguna khuruuj noqon maayo wayuctabaru idnu rabi dayni lxalli fii safari muusirin waxaynu yani xale hadduu muajal yusanna daba dayntu tahay idan markaa jihaad iyo wax kale toona u raadin maysid waxaynu nihi muusire dee waxba ma haysid haddaad halkan joogtay haddaad meel kala qabataba midnaba waxba ma haysid gaarigaasunbaad markaa maxawil kusii raacaysaa dee haddaad halkan joogtee waxbana ku-xanibe iyo haddaad maqnaato midnaba markaa waa isugu mid oo fa nadiratun ilaa maysara intuu wax ka helayo hala sugabay ahayd waalabaweyni wa yuctabaru idnulabaweyni labada aabba idankooda ayaa la shardiya almuslimayni ee muslimiinta fii maquufin fii safarin maquufin safarkii markii cabsida lahaa ee jihaadkiiyo wixii lamidka ahaaya haddii uu qofku leeyahay laba aabbo oo muslimiina waa inay u idmaan liannahu birigooda iyo saafalkooda waa fardulcayn ninkii saxaabiga xadiidka bukhaariya muslim ay warinayaan nin baa nebiga u yimi fastaadanahu fi ljihaad jihaadka ayuu idan u weydiistay markaasuu wuxu yihi xayu waalidaaka labadaadii waalid ma nool yihiin qaala nacam fa fiihimaa fajaahid waar haddaba orodoo ayaga khidmadooda iyo shaqayntooda ku jihaad buuli riwaaye abu daawuud iyo uu leeyahay nasaa-ina sunan kubraaga ku warinayo ku noqo oo ka qosin si aad uga ohisay markaad iskaga soo dhaqaaqday dee waad ka ohisee ku noqo oo ka qosli buuli markaa iidankaasina waa laga maarmaan safarkaa cabsida leh haddii safarku iska safar caadiya uu yahay waxba idan markaa lama shardiyo maanta nin afduuban oo wax la wuxuu yahay meeluu ka socdo toona aan la garanaynin baa dadka intuu isaga cumaabato dhallinyaradii muslimiinta mid daba jirayo mid guda jirayo joogaba dab ku shubaya oo odhanaya markaa waalid la weydiinaya iyo cid wax la weydiinaya toona ma jirto oo inna qarxinaya markaa inna qayba ku haysta wax jira maaha baabulbukaati bukaadi ayuu baab yahay bukaad waa jamcu baaqin waxaa la yidhaha mukhaalifu limaami bitarki linqiyaadi aw manci xaqin tawajaha calayhim waa qolo khilaaftay ka hor timi u hoggaansami weyday imaamkii iyo madaxdaa dadka muslimiintaahi ay lahaayeen kuwaa ka hor yimi u hoggaansami weyey bitarki inqiyaadi oo manci xaqi tawaja calayh waxay ku khilaafeen waa u hoggaansami waayeen ama waxay diideen xaq ku soo jihaysay oo lagu yeeshay bixintiisa bukaadku waa saa la yidhaha bukaad baa la waa liannahum jaawazu lxadda baqiyi iyo xadgudub bay sameeyeen oo xadkii bay ka tallaabeen waxaana waa sare bay leeyihin culimada aayadda qur-aanka ee wain daa'ifataani min almu'miniina iqtataluu fa aslixuu baynahumaa haddii laba kooxood oo muslimiina ay dagaalamaan dhexdooda hagaajiya fain baqad ixdaahumaa cala alukhraa faqaatilu alatii tabqi xataa tafi'a ilaa amri illaah hadday koox kamidaya xadgudubtay wanaaggii aqbali weyda la dagaalama taxadgudbaysa intai amarka ilahi uga soo noqonayso hadda imaam aayadda laga hor yimi kuma sugnaa laakiin waxay yidhaahdeen mar haddii dagaalba la ogolaaday daa'ifo iyo koox xadgudub samaysay oo koox kaloo muslimiin ay ku xadgudubtay in lala dagaalamoba mar haddii la dalbay dee koox dhan oo imaamka muslimiinta iyo taladoodii markaa ku xadgudubtay in lala dagaalamaana waa ka sii mudaya dagaalkooduna dee waa mid waajib ah leannao dadka muslimiintaahi inay midaysnaadaan imaam iyo madax inay yeeshaan kala dambayn ay yeeshaan madax ilaahay diintiisa ku hoggaamisaa iyaguna ay u hoggaansamaani arrin laga maarmaana oo diinta markaa lafdhabar u aweeyey laa yaslixu naasa laa yaslixu naasa fawdaa laa sulaata lahum walaa sulaata lahum idaa ju-aalum saaduu dadka uma suubado fawdo iyo sinaashaana wax madaxa lahayni dee madaxnimadasi hadday kuwii ugu jaahilsanaayee ugu aqoonta liitay ay madaxu noqdaan markaa madaxda la samaysanayaana dee waa madax dadka ilaahay diintiisa iyo sharcigiisa ku hogaaminaya jihaadka oogaya xajka oogaya jamaacada oogaya jumcada tukanaya oo dadka diinta ku hogaaminaya muslimiintu waa inay kaamila keliya yeeshaan una hoggaansamaan ciddii markaa ka hor timaadana dee waa in lala diriro oo markaa ladagaa lala dagaalamaa si talada muslimiintu ay dee mid quro u noqoto haddii kale ay taladu ka burburto iyo kaba dambayn ka- ay kala dambayntu dee ummaddaasi ma jirayso ummad baaba'da ayay noqonaysaa deriska qeybtiisa hore halkaa inoogu joogto wallahu aclam الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال وعين كجر لي باب البغاد بلويسي وعن الشيخ رحمه الله تعالى قتال المسلمين مسلمين ذا دقال كودو iyo la dagaalankoodu halaaثatu anwaacin waa saddex nooc albugaatu mikuwa waa bugaad wاlkhawaariju qolana waa khawaariju wa quطaacu طariiq kuwana waa shidgooyo ama dhuljiif fayuqaatalu اlأwalu ka hore waa lala dilini muqbilan xaaluu yahay isagoo soo qaabilsan hayra mudbirin oon daba jeedin wakada haanii ka labaadna waa lamid in qaatalanaa hadduu inala dagaalamo oo ama kharaja can qabdatina gacanku haynteenna uu ka baxo walaa yudafafu calaa jariixihim kooda jariixa ahee dhaawacanna la israacin maayo sheekhu sidii aynu dee kitaabkan ni qaabka al-ashbaab wanadaa'ir ayuu u socdaa ayaa adigan daabit buu inagu see wuxuuhi khitaalulmuslimiina muslimiinta dagaalkoodu dagaalka dadka muslimiinta dhex mara ee mashruuca ah ee bannaani salaasatan waacin waa saddex nooc kooxi albugaat bugaad baa la yidhaahdaa oo waa kooxda dee imaamkii muslimiinta ahaa ka hor yimi ama dee kooxda baqiya iyo xadgudubka iyo gardarada koox kaloo muslimiina ku samaysay kuwaasi waa mid waalkhawaarij qolana waa qolada khawaarijta la yidhaahdo waa qolo markaa ciddii dembi weyn ku dhacdaa gaalaysiisa bay leeyiin culimmadu jamaacadana aan la tukanin sida qolyahan iminka markaa takbiirka la yidhaahdo oo kale ee dadka muslimiinta wada gaalaysiinaya ee aan jamaacada la tukanaynin ee waxay gowracaan aan cunaynin waa kuwaasoo kale wa qutaacu ariiq iyo kuwa qudaacu ariiqa la yidhaahdo ee ayagu jidgooyada ah ee dadka u gelaya jidhka inay xoola ka qaataan ama ay laayaan ama layn iyo xoolo isugu daraan ama cabsiin isugu daraan ama yacni cabsiinayown ayagoo awood cuskanayo iskaawinaya saddexdaa qolo weeye dagaalka dadka muslimiinta ee lala dirdaa markaa wuxuhi fa yuqaatalu lawal alfariiqu alawal fariiqan iyo kooxdan hore waa lala dirirayaa oo waa buqaada muqbilan hayra mudbirin marka uu yahay mid soo jeedo inala diriraya markuu daba jeediyo maya horta waxaa la yidhi waxa ka horeeya la dirirkooda waa inuu imaamka muslimiinta ay kooxda u diraa qof aqoon leh aamina dhug badan naasixa oo weydiiya bal waxay ka cabanayaan waxay imaamkan ku diinayaan weydiiya haddii dee ay dulmi sheegtaan ama shuba ay sheegtaan wuu ka suulin oo qoladii markaa dee cali ka hor timi waa kii ibnu cabbaas u diray ee yidhi maxaa ku haysataan markii isaga mucaawiya heshiisa kala qoranayeen ayuu dee amiir almu'miniin inuu yahay mucaawiya diiday uhi hortu dee tahay samada ogolo kulama ogoline bal hortu dee cali iyo mucaawiya waxay ku heshiyeen ama labadaa koowaad waxay ku heshiyeen inoo qoro amiirka inaga daya hortu nafdiisii waxay idhahdeen amiiralmu'miniinkii buu ka tiray dee haddaanu amiiralmu'miniin ahayna waa amiiralkaafiriin bay yidhahdeen midda labaad waxay yidhahdeen wuu dagaalamayaa cidda qafaalan maayo dee hadday muslimiin yihiinna muxuu la dimi deeraysa haddii kale dee muu muu qafaasho oo addoonsado halkaa u mariyo midda labaad xaggaba rijaala fii kitaab illaahi bay yidhahay ilaahay kitaabkiisii buu rag marka xaakim uga dhigay bal ka warraba buu ihi saddexdaa arrimoodba haddaan ilaahay kitaabkiisa markaa idinka tusiyo waxa markaa caddaynaya ma ka noqonaysaan dahaa bay yidhaahdeen wuxu uhi waa tan hore e eledina amiiralmu'miniin buu ka tiriya nebi maxamed maalintii sulxulxudaybiya la saxeexayey miyaanu odrhanin oonu qorin waa wixii ay ku heshiyeen nebi maxamed rasuulkii ilaahay iyo reer maki miyaanay odhanin rasuulka ilaahay ma kuma qirsanin oo kulamanaan tiri haddaan ku qirsanae maxamed ibnu cabdillaahi noo qor oo weliba macali baa mise cumar baa kii qorayay ee uhi tiri tiri waayey ee isagu gacantiisa ku tiray taasi miyaanay dhe waa jirtay markaa taasi ma idinka baxday haa tanaad leedihiin wuu dagaalamayaa haddana qafaalan maayana caaishaa xaggan ka soo jeeda e ninka qafaalanaya addoon ka dhiganayow haddaad tidhaahdaan waa la qafaalanaya addoon baa laga dhiganayaa iyadoo umulmu'miniin qur-aanku uu sheegayo haddaad taa samaysaanna waa gaaloobaysaan haddaad tidhaahdaan umulmu'miniin maahana binasi lqur-aan baa ku gaaloobaysaan taasina maydinka baxday haa bay yidhaahdeen wuxuu yidhi tan kale ee xagga rijaala fii kitaab illaah qur-aankeenu wuxuu inoo sheegay bakayle ama xamaam yar oo xaramka lagu dilay in loo saarayo xakam laba xakam laba qofoo cadilin oo ma qiimahooda soo xukmiya ma bakayla mudan markaa kitaabka ilaahay sheegay in laba qool inoo cadaalad loo saaray mise laba ninoo dadka muslimiinta dhiigooda kala badbaadinaya ayaa mudan me labadaa muslimiinta kala badbaadinaya ayaa mudan bu yidhi kaana ma ka baxday midhahaa bay yidhahdeen in badan oo ka midi markaasay soo noqotay intii diideen saa ku adkaysatayna saasuu kula dagaalama u ku laayay markaa kuwa waxaa lagula dagaalamayaa fa yuqaatalu kooxda hore muqbilan isagoo qaabisoo dagaala ku jira hayr mudbirin mar hadduu daba jeediyo oo u cararo oo aanu markaa xeelad iyo koox kala ku biirid ahayn yacni laga daba tegi maayo la diri maayo wakada haani wakada alfariiqu haani fariiqa iyo kooxda labaad ee khawaarijta ayagana waa lala dirirayaa in qaatalana fariiqaasi hadduu inala dagaalamay in qaatala alfariiqu na naasi waa mafcuul faacilkiina waa gooya in qaatala fariiqaasi na hadduu innaga inala dagaalamo aw kharaja can qabdatina ama hadduu inaga hoos baxo oo dee markaa xukun gaar iyo maamul gaara samayso khawaarijdaasi waa lala dagaalamay haddii kale lala dagaalami maayo hadday dhibtoodu badatoy dee ummaddii muslimiinta kala geeyaanna dee waa la qaban markaasoo waa la joojin laakiin intuu markaa waxooda iska fikrad u yahay waa la iska dayn walaa yudafafu calaa jariixihim kooda dhaawacmay la dhaawac tiri maayo gaalada xarbiyiinta iyo murtadiinta iyo waxa bannaan kooda dhaawaca in la dhaawac dilo laakiin kuwan walaa yudafafu calaa jariixihim khabarkii cali iyo saciid ibnu mansuur iyo baheqiya ay warinayaan alla laa yutbacu mudbiruhu walaa yudafafu calaa jariixihim la israacin maayo qudha laga sii jari maayo waxaa sheekhu raxima allahu tacaala fainanqadat ilxarbu dagaalka buqaadu markuu goo rudda calayhim waxaa loo celin maa ukida minhum wixii laga qaaday wa ukida minhum waxaana laga qaadi ma akhaduu minha waxay laga qaadeen walaa yejibu mana waajibayo damaanu ma atlafuuhu wixii ay dileen magdhowiisu lidaruurati lqitaali dagaalka daruuradiisa iyo baayiisa daraadii wayushtaradu waxaa la shardiyaa fii daalika an yakuuna lahum ta'wiilu wa shawka inay waxay awilanayaan iyo awood leeyihiin wa ilaa haddii kale fawmayuka qutaacu ariiqi kuwa jidgooyadoo kalun bay la mid yihiin waxaa sheekhu leeyahay fainanqadat ilxarbu dagaalkii markaa kuwa buqaadda iyo dee khawaarijta aynu la dirinayna inala dirinayba marka uu dagaaligee dhibtooda laga aamin noqdo rudda calayhi ma ukida minhu wixii laga qaaday waa loo celin wixii hubi laga furtay iyo alaab waa loo celinaya lana isticmaali maayo ilaa waa dad muslimiino toodunbaa la ogolaysiinaye wa ukida minhum waxa laga qaadi ma akhaduu minha innaga wixii ay laga qaatay laga furteenna waa laga qaadi oo ciddii lahayd baa loo celin walaa yejibu mana waajibayo damaanu ma atlafuuhu wixii ay dileen ee naf iyo maal ah isagana magdhowgii ma waajibayo ay u dileen lidaruurati alqitaali dagaalka daruuradiisa iyo laga maarmaankiisa yacnii xilligaynu dagaalamaynay ee aynu de gowdaa isku haynay wixii dagaalkaas daruuradiisa ay u dileen ee naf iyo xoolaaba laga magdhig mayo sidii waxaynu inagu daruurata alqitaal aynu uga dilay naf iyo maalma aan loo mag loogu magdhabaynin yacni arrintaa waxaa haddii aani markaa dee dagaal waxaan ahayn meel aan iyadoon dagaalkii lagu jirin ay ku dilaan ama daruuratu lqitaal haddii aanay hayna iyagoo dee dagaalkii ka baxayba wixii laga dila ama ay dilaan dee kaasi waa madmuun isagu wayushtaradu fii daalika waxaa loo shardiyaa xukunka buqaadda iyo khawaarijta dagaalkooda an yakuuna lahum ta'wiilun waxay awilanayaan fasiranayaan u cuskanayaan bixidan iyo kahorimaadka imaamka waynu jiraan wa shawkatun shawka iyo quwo iyo awood waa inay leeyihiinoo dee cid horjooga ah waa inay leeyihiin ay taladiisa qaadanayaan imaamayuu ahaanine wa ilaa haddii kaloo intaasi aanay jirin waxay awilanayaan aanay jirin wax shawkiyo awoodi aanay jirin fahum ka qutaacu tariiq waa kuwa markaa jidgooyada ah ayuunbay markaa la mid yihiinoo dee kuwa jidgooyadaana isagaa sheekhu inoo sheegi doonaa wa yutbacu waa la raaci qutaacu tariiqi kuwii jidgooyada ahaa xataa yatafaraquu intay kala tegayaan walaa yudafafu calaa jariixihim koodii la dhaawacayna la israacin maayo wuxuu sheekhu ihi wayutbacu waa la raacay qutaacu ariiq kuwii jidgooya dagaal baa lagu raacay oo waa lala dagaalami xataa yatafaraqu intay kala tegayaan walaa yudafafu calaa jariixihim koodii markaa dhaawacmayna isagana la israacin maayo oo la dhaawac dili maayo kitaabu siyari siirooyinkii ayuu kitaab yahay siyar hadda waxaa laga wadaa axkaamtii jihaadka iyo dagaalka ee laga qaatay siiradii nebiga sala alla alay slm dagaaladiisa kutubta qaarkood kitaabu siyar unbay yidhaahdaan markaasay jihaadkii oo dhan ay soo hoosgeliyaan qaarna qitaalu lmushrikiin sida tambiih oo kale aynu ku arkaynay mushrikiinta dagaalkoodii laakiin isagu kitaabujihaad gaar buu inooga dhigay oo kaasi waa xukunkii jihaadka halkanna waa axkaamtii jihaadku markaas uu lahaaye sirooyinkiisa markaa nebiga sala allahu alay slm khasawaadkiisa laga soo qaatay wuxuu yihi sheekhu maa akhadahu xarbiyun gaal xarbigii wixii uu ka qaatay min macsuumin mid dhowrsoonoo ilaashay yastarjicu maalikuhu maaligiisi waa soo ceshanayaa walmaakuudu min ahli lxarbi ahlu xarbi wixii laga qaatay qahran looga qaatay ow sariqatan looga qaatay ow wujida ka luqata ama baadi oo kale loo helay haniimatu weeye tukhamasu shan qaybood loo qaybiyo ilaa salaba furka mooyaane falilqaatili furka waxaa yeelanaya kii qaatilka ahaa wuxu uhi sheekhu maa akhadahu waxa uu qaatay xarbiyun mid macsuumin gaalkii xarbigeen dagaalamayne mid macsuuma wuxuu ka qaatay dee waa qofkii muslimka ahaa qofkii libiga ama musta'manka ahaye innaga inala degana inala joogay wuxuu gaal xarbiya oo dagaalamayna ka qaatay yastarjicu maalikuhu maaligiisii lahaa waa soo ceshanayaa marka uu qaniimadan la soo qabsay musgaalada laga soo qabsay uu ka mid noqdo maaligii lahaabaa soo ceshanaya qaybta ka hor intaan qaniimada laga siiyo kadibba hadduu cid qaybtiisa dhaco lagu qabsadana dee qaybtaa markaa marka laga ceshado imaamka muslimiinta markaa dee bedelkeeda baytulmaal ha ka siinaya haddii aan wax kaloo la siiya jirina qaybtii baa dib loo celinaya waxaa kaloo sheekhu uhi walmaakudu min ahli lxarbi qolada ahlu xarbigan dagaalamayne gaaladaa wixii laga qaatay qahran qasab lagaga qaatay xoog lagaga qaaday aw sariqatan laga qaatay tuugo ow wujida ama dhulkooda laga helay ka luqadati si baadi oo kale qaniimatun weeye laakiin qofkaa qahriga uga qaadanaya ama sariqada uga qaadanaya ama sidii baadi oo kale waa inuu qof aan ammaan ku gelin yahay bay yidhaha culimmadu ee qof markaa dee ama xoog ama si kale ku gelay waa inuu yahay waxay leeyihiin mar hadduu daartoodii galay nafdiisii uu ku dhagay dee mansilata alqitaal ayay la mid tahay laakiin ayagoo gaaladii ku soo dhoweeyey oo fiise ku siiyey oo ku dejiyey oo aqal ku siiyey oo ku biilinaya inaad tidhaahdo markaa waa muxaaribiin oo dabeetana wahalala gaadhaba waan ka waxyeelaynaya ama wixii aan gaadho waan ka qaadanaya taasi wax diintu banaysay maaha wana waxyaalaha qaldamay ayay ka mid tahay yurub baa waxaa lagu leeyahy qaar gar waaweyn oo maryu halkaa u joogaanoo subermarketyada xad ayaad arkaysaa halkan u daliishanayaayo wuxuu leeyahay markaa waa qariimo hadda waa nimankaa dejiyey ee dee isagoo balanbalaya dejiyey ee baasaboorkoodii siiyey ee dhulkoodii dejiyey ee saa u galay ayuu markaa tan u dabaqayaa iskuma dabaqmayaan waxay ahayd wanaaggaaga iyo yacni islaamka inaad wanaaggiisii qiimihiisa aada muujiso ay dadkaasi ku islaamaan bay ahayd laakiin inaad midaan masalaan ku dabaqmayn inaad markaa meesha la tagto maaxa qabanaya maaha markaa qaniimatu weeye tukhamasu oo markaa shantii qaybood ee qaniimada loo qaybin jiray loo qaybinayo ila salab dee furka mooyaane wixii furaysana falilqaatili furka isaga qaatilka kii dilay ayaa yeelanayo isaga waxaynu ku soo marray qasmi alghaniimati walfay baynu ku soo marray wayajuusu alaklu waxa bannaan in laga cuno min طacaamihaa qaniimada tacaamkeedii bidaari اlxarbi in lagaga cuno bilaa damaanay iyadoon la magdhabaynin fain badana minhu hadduu ka soo dheeraada bacda alwusuuli licimraanin indii cimraan gayrihaa la gaadhay fain fadala minhu bacda alwusuuli limraani licimraani gayriha yacni dhulkii la deganaaye aan ayada ahayn shayun hadduu ka soo dhada rudda ila alghaniimati haniimadii ayaa loo celinayaa waxau leeyahay sheekhu yajuusu waxa bannaan ciddii waqacadda iyo dagaalka ka qayb gashay alaklu min طacaamiha qaniimada raashinkeedii inuu wax ka cuno raashinka caamkaa ee la soo qaniimaystay bidaari alxarbi inuu kaga cuno iyo inta dee lasoo socdaba gaaladii xoolii laga soo qaniimaystay dee hadday timiri ku jirto hadday raashin bisiri ku jirto qofku waa ka cuni karaa inlan baahi baa taalle eh xadiidkii saxiixa baa wuxuu ahaa maalintii khaybaro rasuulka ilaahay waxaan helanay jirkiisa raashin fakaana kullu waaxidin mina yaakudu min qadri kifaayati in ku filan oo yacni waxaa u baahan yuu cunayaa ayuu ka qaadanaya waayo baahi ayaa loo qabaa haddee wuxu uhi bilaa damaanin iyadoon la magdhabayninoo waxa aad ilay qaniimadan iyo xoolahan lasoo qabo muslimiintan meesha dagaala ka qayb gashay baa wada leh arbacatu akhmaaskee khumusna deelu khumuskii baa leh waxba markaa magdhabi mayso raashinka yaraad ka cuntay magdhabi maysid laakiin wuxuu uhi fain fadala minhu hadduu waxa aad qaadatay aad cunidda u qaatay uu ka soo dheeraada bacda alwusuuli licimraani kayriha intii gaadhi dabadeed meel camiladoo la degayo daarulxarbigii aan ahayn walow meel ehludimma dadaynu markaa jisiiqaada ay degayiinba aad soo gaadhi ama daartii muslimiintaba aad soo gaadhide shayun hadduu wax ka soo dheerado rudda ila alghaniimati waxaa loo celinayaa haniimadii masalan dee dhowr kiilooyoo timida baad soo qaadatay indii aad dhexda ku soo cunaysaba dee kilo iyo laba soo hadheen dhulkii muslimiinta ayaa timi ee daarulislaamkii ama dee meel ahludimaba joogaan baa timi waad ku celinaysaa markaa oo xaq uma lihid mar hadda inta aad daarulxarbiga joogto iyo intaad soo socoto umaa lagu ogola in wax ka cunta mar haddaad daarulislaamkii aad timi ama meeshiisaama ka timinay wixii hadhay waa inaad celisaa bal hadda u fiirsada halkaa walaalayaal waxa dadka muslimiinta ka wada dhaxeeya ee ay wada leeyihiin oo weliba dee dadkaa meesha dagaalka ka qayb galay un ay wada lahaayeen oo qaniimo ah ayaa waxaa lagu leeyahay sharcigeennii intaa aad halkaa joogto ama aad soo socoto wixii aad ka cunto waa ku bannaantay marse haddaad soo gaadho dhulkii muslimiinta waxba hadda hor lana ka cuni maysid wixii hore aad qaadatay haddaad wax ka istira waynaad celisaa bal sida loo ilaalinayo dadka muslimiinta hantida ka wada dhaxaysaday sita fardiga iyo qofka ka badan baa loo ilaalinayaa waayo qof wuxuu leeyahay dee wuu kaa saamixi karaa waa lagaa bixin karaa laakiin waxaa muslimiinta oo dhan ka wada dhaxeeya qaadashadeedu dhibteeda ay leedahay dagaalka khaybaraa sida xadiidka saxiixi tilmaamayey nabigu sala allahu calayhi wasalam waxaa dhacday inay saxaabadii sheegeen fulaanu shahiid fulaanu shahiid fulaan hebelle wuu shayday hebelle wuu shayday hebelle wuu shayday bay yidhahdeen nin bay dabeetana sheegeen nebigu waar ka daaye buu yihi innii ra'aytuhu fi nnaari warrinkaa naartaan ku arkay ka daaye buu hadda waa nin jihaadkii iyo dagaalkii ku dhintay uu nebigu sheegay sala allahu alay slam wax kasta in lagu dhaafo ayaa wuxu uhi ka daaye ninkaa naar baan ku arkay fii burdatin aw cabaa'atin aqallaha muxuu ku mutay naartaa buste ama maro yaroo haylhaylan hariirya leh oo khaniimada ka tirsanayd buu gaar u qaatuu khiyaameeyey isagoo maradaa khiyaameeyo gaar u haysta buu ku dhintay jihaadkiisii oo dhami halkaasuu ku buray naarna wuu ku mutay waar bal u fiirsada maanta innaga wixii dadka muslimiinta ka dhaxeeyey hadday dhul iyo danguu tahay hadday guryihii tahay hadday lacagtii tahay hadday gawaadhidii tahay waynu iska xalaashannay wixii xalaal iyo xaaraan la odhan jiray waynu iska laabnay maanta sidee xoolo lagu helaa un baynu u babxanay hadduu taajir yahay hadduu siyaasi yahay hadduu mid kale yahay sidee xoolo lagu helaa un baynu maanta u tafaacay sidee gurya lagu dhistaa sidee fooqya lagu dhistaa ma xalaal baa mise waa xaaraan dhisma weydiinin nin baa waxaa la yidhi mas-uuliyiinta ka mid ahaa baa la yidhi waar shaqo wanaagsan baad haysatae maxaad ku balaysaa xilka dawladda wuxuu yidhi siyaasadun baa jirta boqol kun oo isku xidhan meel laga helo boqol kun oo isku xidhan oo saasunu dhufato dabeetana khasladda ku ridato siyaasadun baa laga helaa buuri ma xalaal baa lagu helaya mise waa xaaraan isma weydiinin waar maro yaroo haylhaylan baa naar lagu galay boqol kun ma lagu badbaadayaa war bologyo ma lagu badbaadayaa war guryo ingiriiska tegay ee dawladdii kacaanku ka xishootay ee la wada xaraashee la wada iibsaday ma lagu badbaadayaa war taajirka ilaahay lacagta siiyey ee dhulkii boobay ee kuwaa boobaya ka iibsaday ma ku badbaadayaa war intaa nooshihiin ee aan qabri laydin gelinin ee aan mara yaroo cad laydinkaga xidhin war taajira iska celi ummaddaa waxaad ka qaadatay war siyaasiya u iska celi war nin walowba ummaddaa wixii aad ka qaatay iskaga soo celi haddii kale nabigeenu sala la alay sl wuxuu inoo sheegay maalinta qiyaamaha adigoo tuunka ku sida inaad iman doonto nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi dadka muslimiintu waxay leeyihiin qofka dulmiye gaar u qaata maalinta qiyaamaha wuxuu iman doonaa isagoo xambaarsan berigaa hore dee awr baa jiray waxaa iman doona mid oonan aqoonsanaynin awr ololaya tunka ku sitaa mid sac markaa ciyayo sita mid lax markaa ciyaysa sita waar mid shacabka k dhowr balo ka sitaa iman doona mid markaa dhulkaa kale ee la wada qorsheeyey tunka in badan ku sitaa iman doona mid fooqiyo dhan tunka ku sitaa iman doona waar maalinta qiyaamaha intaana idinla gaadhin intaan qabri yarna idin gelin waar qof waloba ummaddaa waxaad ka qaatiga su-aal waar way sognahay oo dadka waa la boobay oo waa la boobayaa maalintaa socotaa war ilaahay ka cabsado ilaahay ka cabsado mara yar baa idinka alla kaga xilayaa waxa ka cunaysaana waa wax yar waar ummadda hantideeda u soo celiya oo dhulkeedaa baabaasama wixii wax loogu qaban lahaa oo kaa waalanee meeraysanaya waa wixii lagu xarayn lahaa oo agoommaha meelay galaan la iyo derbijiifka wixii wax loogu qaban lahaa guryo iyo fooqyo dhaadheer baa ka dhigisateen walle kuwaa gelinaysaan xaasadka iyo ubadkaa gelinaysaan walle waydaan walle waana ka faa'iidin iyagu ma idinku daweyno xanuun iyo balaayo ilaahay ku sallidi doonaa sida in badanba ku dhacday markaa fain wadana minhu bacda alwusuuli licimraani gayrihaa shayun rudda ila alghaniimati haniimada ayaa loo celinayaa wayaxrumu waxaa xaaraana bu uhi sheekhu alinsiraafu can isafi safgii in laga baxo dagaalka in qaawamnaahum haddii gaalada aan muqaawamayn karayno aynu markaanay dee labalaabka ka badnaynoo aynu dad aynu muqaawamayn karayno ay yihiin in safgii laga baxaa waa midaan bannaanayn ilaa mutacarifan liqitaalin mid dagaal u xeeladaysanaya mooyaane ow mutaxayizan ilaa fi'a ama mid koox kale ku biiraya mooyaane wuxuu sheekhu wayaxrumu waxaa ka xaaraana ciddii jihaadka iyo dagaalku ku laasimtay alinsiraafu can isaf inuu qofku ka baxo safkii safkii dagaalka gaalada kula jiray inuu ka baxa waa xaaraan in qaawamnaahum waa haddii aynu gaaladaas gaalo aynu muqaawamayn karayno oo aynu sutira u qaban karayno ay tahay oo masalan dee labanlaabkeen aanay ka badnayn fa in yakun minkum mi-atun saabiratun yaglibu mi-atayn ilaahay baa yidhi boqol sabraya hadday idinka mid yihiin laba boqol ayay ka qaalib noqon macnaha boqolkiinu laba boqol ha suti ha u qabtaan laakiin dee hadday labalaabo iyo saddex iyo afar jeer nagu soo labalaabmaan dee qofku waa ka bixi karaa laakiin gaalo aynu muqaawamayn karayna hadday yihiin idaa laqiitum fi'atan fahbutuu sugma baa ilaahay yidhi waman yuwallihim yowmaydin duburahu ilaahay wuxu uhi ka maalintaa dabada u jeediyay ilaa limutaxariban liqitaalin o mutaxayizan ilaa fi'a mid dagaal u xeeladaysan ama koox kale ku biiri mooyaane faqad ba'a biqadabin min allah cale ilahay xaggiisa kaatibu la noqday xeradiisuna waa jahannamo markaa aw mutaxayiz ilaa mutaxariban liqitaalin mid u xeeladaysanaya si uu markaa dee mintuu meeshan uga baxo markay midkooda uga soo baxaan ugu soo rogaal celiyo mooyaane ama meel cidhiidhiyabuu uga baxayaa dabeetana siuu meesha cidhiidhiga ugu hor istaago ow mutaxarifan ama markaa ow mutaxayizan miduu weecan u dulmayo u tegaya ilaa fi'ati koox kale mooyaane labadaasunbaa loo ogol yahay inuu dabada jeediyo mid xeeladaysanaya iyo mid halan ka baxayo koox kale markaa ku biiraya mooyaane yacni waxyaala dembiyaalkii waaweynaaye kabaa'ir dunuubka ahaa ee toddobada ahaa ee nebigu sala lla alay slam uhi ijtanibu sabca almuubiqaat toddobada dembi ee waxalaaga ka dheeraada watawalli yowma zaxf wuxuu yihi waa jeesashada maalintaa laysku soo siqay gaaladii islaamkii markaa ay goradda istareen oo la jeesto waxay ka mid tahay markaa dembiyada waaweyn ee waxalaaga waana taa aayaddu tilmaamaysa markaa mar haddii aanu jeestay o aanu xeeladhaysanayn ama koox kale aanu ku biiraynin inuu ilaahay cadadiisii la noqday maawihiisa iyo dee xeradiisuna ay jahanamo noqonayso derisigu halkaa inoogu joogo wallahu aclam